xubnaha wasiirada dowladda federaalka ah ee itoobiya ayaa maanta kulan gaara ka yeelan doona arrimaha gobolka ay soomaalidu leedahay ee dalkaasi oo saacadihii ugu dambeeyey laga dareemayay xasilooni darro siyaasadeed madaxweynaha ismaamulka soomaalida mustafe maxamed cagjar ayaa shalay laba jeer looga yeeray magaalada ardisababa ee xarunta dalka itoobiya si halkaasi su-aale ay ugu weydiiyaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalkaasi warar hoose ayaa waxa ay sheegayaan in ay isku dheggan yihiin mustafe maxamed iyo wasiirka maaliyadda ee dalkaasi itoobiya ninka lagu magacaabo axmed shide oo ah nin soomaali ah islamarkaana guddoomiye u ah xisbiga talada haya ee gobolka soomaalida arrimaha laysku haya ayaa loo badinayaa in ay si mug leh uga dhex muuqdaan golaha wasiirada ee ismaamulka soomaalida loo soo dhisi doono xubnihii la shaqayn jiray cabdi maxamuud cumar oo ah madaxweynaha xabsiga ku jira ee gobolka soomaalida madaxweynaha gobolka soomaalida mustafe cagjar ayaa la sheegay in uu arrintaasi si weyn uga biyo diiday taasina ay sababtay deganaan la-aan siyaasadeed oo jigjiga saaka laga dareemayo dhinaca kale wararka qaar ayaa waxa ay tibaaxayaan in lagu amray mustafe maxamed in uu xilka iskaga dego dhanka kale magaalada labaad ee ugu weyn dalka itoobiya ee diriirdhaba waxaa ka taagan xaalad kacsanaana kadib markii ay shalay halkaasi ku dirireen dhallinyarada kasoo kala jeeda qoomiyadaha soomaalida iyo oromada dagaalkooda ayay u adeegsadeen mindiye iyo faasas waxaana la sheegay in magaalada ay kala go'day oo markaasi laba dhinac ay u kala xayirantay ciidamada militariga ee dalkaasi ayaa soo kala dhexgalay dagaalkaasi waxaana la sheegay in ay xabsiga u taxaabeen qaar ka mid ah dhallinyaradii dagaalamay